bismillaahi raxmaan raxiim habe wanaagsan dhegeystayaal salaamullaahi calaykum qodobada wararka uu caawa idiin haya raadiyo muqdishona waxaa ugu dooron golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa ka hadlay arrimaha amniga abaaraha iyo safarkii ra-iisul wasaaraha uu ku tegay magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan maamulka galmudug ayaa faahfaahin ka bixiyey dagaallo maleeshiya ka tirsan kooxda al-shabaab iyo ciidamada ammaanka maamulkaasi ku dhex maray qaybo ka mid a gobolka muduga munaasabad lagu xuseeyey maalinta qaaxada adduunka oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho guddiga garsoorka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa ay maanta kormeereen xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho kaa ay ugu kuurgelayeen xaaladda ay ku nool yihiin maxaabiista ku xidhan xabsiga xamar maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maanta mar kale dhegaystay dacwadda dilaaga wariyaha xasan xanafi xaaji kaa oo racfaan ka qaatay xukunkii ay horey maxkamadda ciidamada ugu riday shirkii looga hadlayay wada shaqaynta booliiska federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ee ka soconaya magaalada nairobi ayaa la soo gebagabeeyey iyadoo ay ka qayb galeen ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha xeelaaliyaha guud iyo wasiirka amniga shir ay ka qayb galeen agaasimayaasha guud ee wasaaradaha oo looga hadlayey wax ka beddelka sharciga shaqaalaha rayidka ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho wararka caalamkana waxaa ugu daroon booliiska dalka beljamka ayaa faahfaahin ka bixiyey weerar argaxiso oo dhowaan ka dhacay garoonka diyaaradaha magaalada bruseles ee caasimadda dalka beljamka intaasii qaabtana dhegaysanaysay oo qodobada warkayaga caawa ugu door kalona u diyaargarowa warkaasi oo dhammaystiran kollow idin ambaqaado insha allah waa habeenimo khamiisa afar labaatanka bisha maaj sannadda labada kun lix iyo tobanka kusoo dhowaada warkii oo fidsan golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa uga hadlay arrimaha amniga abaaraha ada dhinaca kalena shirka looga hadlay safarkii uu ra-iisul wasaaraha ku tegey magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan maxamed cali axmed ayaa warkan inoo faahfaahinaya kulanka golaha wasiirada uu shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa waxaa looga hadlay qodobo ay ka mid yihiin xaaladda amniga dalka booqashadii ra-iisul wasaaraha xukuumaddu ku tegey dalka talyaaniga iyo magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan ugu horreyntii wasiirka amniga gudaha cabdirasaaq cumar maxamed ayaa ka warbixiyey arrimaha amniga isagoona tilmaamay in dowladda ay xoojinayso howlgallada ka dhanka kooxda shabaab wuxuuna sidoo kale ka hadlay dagaalkii dhex maray ciidamada puntland iyo al-shabaab shirka golaha wasiirada ayaa lagu bogaadiyey ciidamada puntland sida geesinimada leh oo ay dagaal kula galeen argagixisada ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa ka warbixiyey safarkii uu ku tegay dalka talyaaniga isagoo xusay in talyaaniga ay kala hadleen sidii maalgashi loogu sameyn lahaa soomaaliya sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa tilmaamay booqasho laba maalin ah oo uu ku tegay magaalada beledweyn in odayaasha deegaanka uu kala hadlay ka qaybgalka shirka jowhar ee lagu dhisayo maamulka gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ugu dambeyntii golaha wasiirada ayaa ka hadlay abaaraha ka jira qaar ka mid a gobollada dalka iyadoo baaq loo diray cid walba oo gacan ka geysan karta caawinta bulshada ee abaartu saamaysay
ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha dalka ayaa magaalada nairobi ee dalka kenya uga qayb galay gebagabada shir looga hadlayey wadashaqaynta booliiska federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada cilmi maxamed waare ayaa warkan nairobi inooga soo diray shirkan oo soconayay muddo saddex maalmood islamarkaana looga hadlayey qaabdhismeedka ciidanka booliska soomaaliyeed iyo sidoo kale waxyaabaha ka hirgelay qorshaha heegan ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey magaalada nairobi waxaana soo qabanqaabisay dowladda federaalk ee soomaaliya iyadoo gacanay ka geysteen qaramada midoobey iyo sidoo kale midooda afrika shirkan ayaa waxaa kasoo qaybgeliyay wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed wasiirada amniga ee maamul goboleedyada galmudug koonfur galbeed jubbaland iyo wakiilo ka kala socday maamulada gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe shirkan ayaa sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa taliya ku-xigeenka ciidanka booliska soomaaliyeed ee taliyaha ciidamada c i d da ee dembi baarista xidritaankii shirkani muddada saddexda maalmooda socday ayaa waxaa kasoo qaybgalay ra-iisul wasaare ku-xigeenka cumar carte khaalib xerlaalyaha guud ee qaranka axmed cali daahir iyo sidoo kale wasiiru dowlaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska maxamuud cabdi xasan beekosa shirkan looga hadlayay qaab dhismeedka ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa waxaa laga soo saaray warmurtiyeed ka kooban shan iyo toban qodob waxaana warbaahinta u akhriyey mahdi cali oo la taliyaha wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda soomaaliya
taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed ee federaalka wuxuu magacaabayaa waxaa magacaabaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed markuu soo jeediyo wasiirka amniga guduhu taliyaha ciidanka booliska dowlad goboleedka waxaa magacaabaya madaxweynaha dowlad goboleedka markuu soo jeediyo wasiirka amniga dowlad goboleedka qodobka shanaad saadka iyo dhaqaalaha federaalka booliska federaalka waxaa saadkiisa iyo dhaqaalihiisa bixinaya dowladda federaalka booliska dowlad goboleedka waxaa saadkiisa iyo dhaqaalihiisa bixinaya dowlad goboleedka inta laga gaarayo heshiis dhaqaya qaybsiga caawinada beesha caalamkaa waxaa loo qaybsanayaa si cadaalada oo dalkoo dhan ah qodobka lixaad qorista ciidanka booliska iyo tababaradooda ciidanka booliska federaalka waxaa qoraya taliska booliska federaalka
maamul goboleedka soomaaliyeed ee galmudug ayaa faahfaahin ka bixiyey dagaal ay ciidamada ammaanka maamulkaasi kula galeen qaybo ka mid a gobolka mudug maleeshiya ka tirsan kooxda al-shabaab madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi carabi ayaa shir jaraadu ku qabtay magaalada cadaado arrintaa uga warramay bismi illahi raxmaani raxiim runtii waxaa maanta aan shirkan jaraa'id u qabanay saa la socotaan waxaa jira dagaallo ka socday deegaanada maaragtay puntland marka ilaa shalayto ole waxaa jira inay maaragtay markii lasoo jebiyey ay usoo jabeen maaragtay dhinaceenna oo maarata deegaanada galmudug ay soo aadeen saakana ciidamada galmudug iyo ayaga ayaa wax isku heleen maaragtay deegaanka tawfiiq tuulooyin u dhow oo maaragtay dhinaca bariga mudug ah halkaas oo runtii maaragtay aan ku jebinay cadowga aana ka dilnay tiro maaragtay muxuu ahaa ciidamo ah ciidamadooda aan ka dhaawacnay qaar badan oo ka mid ah firxadkooda aan kasoo qabanay maxaabiis ilaa dhowr iyo toban gaarayso maxaabiistaasna mardhow insha allah la keeni doono magaalada gaalkacyo runtii saa la socotaanba dagaalka al-shabaab waa dagaal iska caalami ah oo maaragtay ummadda dhan soomaaliyeed iyo caalamka o dhanba ay ku qasban yihiin inay ka qayb qaataan marka waxaan maaragtay ugu baaqaynaa dhammaan shacabweynaha reer galmudug inay maaragtay arrintaas u diyaar garoobaan oo dagaalkaas maaragtay ay ka qayb qaataan dhinaca kale oo xardheerna waxay ka wadaan dhaqdhaqaaq oo maaragtay aagga caad iyo halkaas ayadana runtii waa u diyaar garoobeynaa waxaana maaragtay rajeyneynaa in dhinacaasna maaragtay uga guulaysan doona haddii ilaa yidhaahdo runtii haddaan nahay galmudug ciidamadeeda shacabkeeda madaxdeeda dhammaanteen waxaan diyaar u nahay maaragtay sidii aan ula dagaalami lahayn cadowgaan nagu soo duulay aanan gacan maaragtay ugu qaban lahayn waxaanan ka codsanaynaa beesha caalamka in maaragtay si deg dega ayadana qaybteeda maaragtay uga qaadato dadweynaha reer galmudugna waxaan ka codsanaynaa inay ciidamadooda garab istaagaan
maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maanta mar kale dhagaysatay dacwadda dilaaga wariyaha xasan xanafi xaaji oo isagoo howracfaan ka qaatay xukunkii ay horey ugu riday maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada cabdicasiis maxamuud guulood afrika ayaa warkan inoo faahfaahinay maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maanta u fadhiisatay dhegaysigii koowaad ee dacwad ciqaabeedkii loo haystay xasan xanafi xaaji oo ka mid a horjoogayaasha kooxda ugus islamarkaana lagu soo eedeeyey dilalka ilaa iyo shan wariye gudoomiyaha maxkamadda sare ciidamada qalabka sida ee soomaaliya gaashaanla sare liibaan cali yarow ayaa ugu horreyn maxkamadda ka hor akhriya eedda loo haysto xasan xanafi
adigoo ka tirsan ururka al-shabaab una qaabilsanaa dilalka wariyaasha saxafiyiinta dilayna wariyaal oo fara badan wariyaashaas waxaa ka mid ah kow marxuum mahad axmed cilmi koo iyo tobankii bishii siddeedaad labada kun iyo toddobadii labo marxuum cali iimaan sharmaake koo iyo tobankii bishii siddeedaad labada kun iyo toddobadii saddex marxuum saciid tahliil axmed afartii bishii labaad labada kun iyo sagaalkii afar marxuum mukhtaar maxamed hiraabe siddeeddii bishii lixaad labada kun iyo sagaalkii shan marxuum sheekh nuur abkey afartii bishii shanaad labada kun iyo tobankii oo aad gacanta ku dishay adigoo afka ku duuban oo iska qarinaayo ayaad baabuurka soo degsatay kadibna dishay waa marxuumka ugu dambeeyey waay iskala sheegaan waxaa lagu soo odeeyey inaad ka tirsan tahay ururka soo horjeedo jiritaanka qaranka soomaaliyeed ayaa laguu soo eedeeyey waxaa kaloo laguu soo eedeeyey in aad aad ka tirsan tahay ururka al-shabaab aadna u qaabilsaneed dilalka wariyaasha waxaa aayadda meeshaan ku qoran in aad dishay shan wariye ayaa meeshaan kugu qoran ayaa laguu soo eedeeyey kadibna waxauu guddoomiyaha maxkamadda sare ciidamada qalabka sida soomaaliya gaashaanla sare liibaan caliyarow ku amray xafiiska xeeraalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida soomaaliya inay keenaan caddaymo dheeriya haddii ay ka hayaan eedda loo haysta xasan xanafi maxkamadda sababtana waxaan ka codsanayna xasan xanafi ma lahan asbaab uu uga dambeeyey kuwii uu laayey ma lahan asbaab uu uga badbaado aayaadka iyo qawaaniinta lagu soo eedeeyey xasan xanafi xaq uma laha xasan xanafi shareecada islaamka inuu noolaado maxkamadda sababtana waxaan ka codsanayna xasan xanafi in lagu xukumo ciqaabta ay qabaan aayaadka iyo qodobada lagu soo eedeeyey maxkamadda waxaan ka codsanaynaa xasan xanafi xaaji cabdisalaam inay waafajiso qodobadii aayaadka qur-aanka aan ku soo eedaynay ee kale ah aayadda boqol toddobaatan iyo siddeed ee suuratulbaqara aayadda soddon iyo saddexaad afartan iyo shanaad suuratulmaa'ida qodobada laba boqol labaatan iyo kow afar boqol soddon iyo afar xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo lala akhriyo qodobka koowaad ee xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida waxaan maxkamadda ka codsanaynaa xasan xanafi xaaji inay ku xukunto dil toogashaha maxkamaddu way maasan tahay sidoo kale maxkamadda waxaa iyaguna ka hor hadlay qareennadii difaacaya xasan xanafi oo iyaguna codsaday in loo eego xasan xanafi tifafaalaha dembiga fududeeya maadaama uu inta badan eedaha loo haysto qiraal yahay ugu dambayntiina waxa uu guddoomiyaha maxkamadda sare ciidamada qalabka sida soomaaliya gaashaanla sare liibaan caliyaro ku dhawaaqay inay maxkamaddu xiran tahay islamarkaana dib loo dhigay ku dhawaaqista go'aanka maxkamadda iyadoona dib la isugu soo laaban doono wakhti kale eedda loo haysta xasan xanafi oo dacwadiisu iminka ay hor taallo maxkamadda sare ciidamada qalabka sida ee soomaaliya xasan xanafi ayaa horey maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ugu xukuntay dil toogashaa ha yeeshee xasan waxaa xukunkaasi ka qaatay raacfaan
munaasabad lagu xuseeyey maalinta qaaxada adduunka oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho laylo cadceed cismaan ayaa warkeena noo faahfaahinaysa munaasabada lagu xuseeyo maalinta caalamiga ah ee qaaxada adduunka oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda soomaaliya oo ay ka qayb galeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka howlwadanada xarumaha cudurka qaaxada iyo ururka dhakhaatiirta doctor cabdixamiid ibraahim agaasimaha qorsheynta wasaaradda caafimaadka ayaa ka hadlay sida loo hirgelin karo halkudhiga sanadkani ah aan u midowno ciribtirka cudurka qaaxada dadkaas laleeyahay aan u midowno waa inta heelaan meesha joogta iyo in kale oo badan oo qolada meel ama doora leedahay waxaa ugu horreeya babliga ama waxa loo yaqaano sectorka dawliga oo ay liidkeeda tahay wasaaradda caafimaadka oo ay tahay wasaaradda dejinaysa shuruucdii siyaasadii siyaasiyadihii iyo hormuudnimadii shaqadan in la qabto waxaa sidoo kale markii public la yidhaahdo soo gelaya meesha wasaaraddii arrimaha gudaha wasaaraddii cadaaladda ilaa waxaa jiri doona shuruuc aan laga maarmi doonin doctor xasan xabiibullah xogayaha ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed ayaa ka hadlay dhibaatada keenta in dadka bukaanada ah ay la qabatimaan dawada iyo in xarumaha daweynta rasmiga ah ee t b-da aysan bukaanada intooda badana aysan tegin
runtii dhakhaatiirta dadka ugu badanoo daaweeyo waa dhakhaatiirta waaye in badanoo ka mid ahne waxaan ognahay procedureka loogu talagalay oo saxda ahay uma qaadaan si loo ogaado xanuunka yani diagnoska wuxuu ubaahan yahay bukaanka inaad history fiican ka qaadid examination fiican u samaysid maxaan ku dhahay investigation aad u samaysid speakinka aad ka qaadid procedureka caadiga la yaqaanay in badanoo ka mid ah waxaa ognahay ma sameeyaan procedureki loogu talagalay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka doctor cabdulaahi xaashi cali oo ka hadlay munaasabada maalinta qaaxada adduunka ayaa u mahad celiyay hay-adaha samafalka iyo howlwadanada caafimaadka hay-adaha ka qaybgalay fulinta daaweynta tibida hay-adahaas oo loo wadan beyond the mission ilaahay ka shukuu mahad weyn baan lahaynaa shaqadii ay bulida soomaaliya u qabteen waxaan rajeynayaa inay shaqadaas sii hagaajaan meesha kasii wadaan
halka warkaas aad kala socotaan dhegeystayaal waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya booliiska dalka beljamka oo faahfaahin ka bixiyey ciddii ka dambeysay qaraxyadii dhowaan ka dhacay garoonka diyaaradaha magaalada brasviles ee caasimadda dalka beljamka ayaa sheegay in weeraradaasi argixisnimo ay ku lug lahaayeen labo walaala warbaahinta dowladda dalkaasi ayaa sheegtay in weerarkaasi ay fuliyeen ibraahim iyo khaalid bakraawi oo labadaba walaalaha ah dhanka kale turkiga ayaa waxaa iyaguna ay dhankooda shaaciyeen inay gacanta horey ugu dhigeen oo sannad ka hor ay xireen mid ka mid a labada ruux ee ka dambeeyey weerarkii ka dhacay garoonka diyaaradaha magaalada brasilis warka caalamka oo aad dhegeystayaal kala socotay raadiyo muqdisho caawa habeenimo khamiisa afar labaatanka bisha maay sanada labada kun lix iyo tobanka waa inaga intaa cid warka iyaga uu sheegay waxay dib uga heli karaan barta internetka aanu ku leenahay ee raadiyo muqdisho dhanded insha allah waad ku mahadsantihiin dhegeysiga ee la socodka warka iyaga caawa maxamed cabdiqalaf ayaa noo farsameynaya